waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
maalin wanaagsan kulanti wanaagsan dhammaantiinba meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa isniin ay taariikhdu tahay shantii january laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta waxaa ka mid ah digniin laga soo saaray kulayl daran oo ka dhacaya qaybo ka mida australia boqolaal milyan oo lacag ah oo lagu haya sydney dadkii lahaanana aanay soo dalbannin iyo sanadka maraykanka oo ka codayn doona arrimo ku saabsan dagaalka venezuela imikana warkii oo dhan waalidiinta reer austreeliya ayaa heli doona ugu yaraan saddex maalmood oo daryeel carruureeda toddobaadkiiba oo kharashkooda la kabayo iyadoo oon loo eegaynin baa la yidhi inta maalmood ee ay shaqeeyaan ama ay waxbartaan waalidku damaanad qaadkan saddexda maalmooda ayuu markii ugu horreysay ra-iisul wasaare antony albanisi ku dhawaaqay bishii desembar ee kii waxaana lagu beddelay shuruudihii hore ee dowladihii hore ku xidheen qoysaska kuwaas oo ahaa in ay kabidda heli doonaan oo keliya dadka aanu mushaharkoodu ka sarraynin kunoo dolar sannadkii kulayl aad u daran ayaa laga digay inuu ku dhici doono qaybo waaweyn oo dalka ah iyada oo ugu yaraan shan gobol uu maalmaha soo socda heerkulku gaadhi doono ama dhaafi doono afartan digrii oo selsias ah xafiiska saadaasha hawada ayaa digniinaha ka soo saaray gobollada new south wales victoria western australia south australia tasmania iyo a c t waxaana digniinahani taagnaan doonaan bay yidhaahdeen ilaa arbacada ay bisha januari tahay toddobada lacag dhan saddex boqol oo milyan oo dollar ayaa weli sugaysa in cashuurbixiyayaasha new south wales soo dalbadaan lacagtaas oo ka timi ganacsiyo aan la xidhiidhin ama la xidhiidhi waaye baa la yidhi dadkii u shaqayn jiray si ay ugu sheegaan lacagta ay xaqa u leeyihiin diiwaanka lacagaha ee aan la dalbanin oo ay maamusho hay-adda revenue new south wales ayaa haysa lacago kala duwan oo baadiya oo aanay dadkii xaqa u lahaa soo dalbanin sagaashan iyo kow milyan oo dollar oo lacagta ka mid a ayaa la sheegay in laga leeyahay magaalada sydney iyo xaafadaheeda bariga sanadka maraykanka ayaa la filayaa inay toddobaadka soo socdo codeeyaan si loo go'aamiyo in la joojiyo tallaabooyin militari oo dheeraad ah oo ka dhanaa dalka venezuela iyada oo aan oggolaansho laga helin kongareska hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ugu sarreeya sanadka jack shumer ayaa sheegay inay weli jiraan su'aalo badan oo ku saabsan istaraatijiyada madaxweyne trump kumanaan rakaabka diyaaradaha ayaa ku xayiran qaaradda yurub kadib markii ay isgaarsiinta hagidda ee diyaaradaha ee dalka griigu istaagtay taas oo dalka griiga ku khasabtay inuu xidho dhammaanba hawadiisa mas-uuliyiinta ayaa baadhaya sababta ay isgaarsiinta raadiyuhu isu taagtay subaxnimadii axadda warkii maanta oo isniinahana intaasu ku dhan yahay fadlan maalin kasta iyo markii kuu sahlanba wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaadyo kale kala soco bodkastka iyo facebooka lantan af soomaaliga ee s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali